ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii beeraha barnaamijkeenna beeraha toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa beeralayda deegaano ka tirsan degmada buula burde ee gobolka hiiraan oo ka cabanaya cayayaano dhibaato ku haya dalagyadooda sidoo kale waxaan idiin haynaa qayb ka mid ah barnaamijyadeena xiriirka ahaa ee ay iska kaashanayeen ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo iyo raadiyaha ergo baashe xuseen xasan waa nin beeraleeyah waxa uu ku nool yahay tuulada galmadoobe oo toddoba kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta degmada buulaburde waxa uu sheegayaa fatahaadihii kadib inay hadda dib u beerteen dalagyadoodii aysan dhibaato ku qabaan cayayaan fara badan oo aysan horay u arag noocooda khadka telefoonka ayuu iigu warramay yaa markii hala galey iyo digir yaanyo iyo bocor oo qudaar ayo nooc ayay baanaad marka hubiga adiga dawlaha joogiga markuu fatahay ayuu iga saameeya wixii dalagii dhamaa iga go-an ma garata waan garta marka biyihii koleyta marka laga wada cararay tuulada laga qaxay iyo tuulooyin badan oo u dhow oo hoos yimaado tuulooyinka wada kuwada xeernaay markii lagawada qaxay hadda biyihii dib u laabteen oo lasa laabtine beertii adiga inta badan biyaha alaa dhexdaay bay ugu go-ayimi inta kale waa ka baxeen waa gartay markay ka baxeen maxaad samaysay marka markay ka baxeen waxaan damcay inaan dib u abuurto oo haddana qudaartii iyo yaanyadii iyo galeydii digirta haddana dib u beero kadib waxaan la kulmay cayayaan iyo adii waxaas ilaahay wato oo adi habeenka cunayo habeen iyo maalin markay qudaartii muusha soo dhistaan madaxa kawada jaraya cayayaanka aad aragtay ii sharax waa sidee buu u egyahay iyo cayayaanka aan arkay waa cayayaan yar yar oo adi diirito iyo kabajaan baa la yidhaaha ama anyax siday dadka u yaqaaniin iyo baal jarasliila wadankaa loogu yaqaano dalagyadu cunayaa waa kuwe dalagyada ugu daran oo hadda eber ka sii waa galeyda ugu daran galeyda iyo digirta gugii hore iyo xilliyadii hore cayayaankan oo kale ma arki jirta no cayayaan sidaan oo kale weli maan maan arkin cayayaan maanta beerihii oo ulaynayo kale horena uma soo marin waa masiiro ilaahi watay biibaxada unbaa hadda aan rajaynayna inay cudurada ay ka dhastaan moogayo markii hore waxaasoo kale maan arkin dalagii hore hadda biyaha iga gooyeenba kumaan arkin waxa iga cunay cayayaankaanoo kale weli hore umaan arkin abuurka aad isticmaashay xaggee ka keenta maya abuurka aan isticmaalay abuur oo abuurka dad oo beero inu waraabsaday hortii hore ay usoo baxday u dhalata wadanka ka baxay waa abuurka abuur markii hore wadanka ka baxay ayaa haddana dad in ka gatay aan dib u beeray waaba karajadiga waxaaba go-aansaday ina iska dhaafo kaweskadinaadna aanba abuurinba maxaa yeeleen markiiba haddii wixii lasii cunaa wixii soo dhigta oo qarash abuur aad kusoo gadato aad helayin marka waaba iska dhaafay wey siwaan ka yidhi masaaqada ilaaha bixiya inan sibka ilaahan go-aansado wax daawo ah oo aad kula tacaashay ma jirtaa inaad buufiso oo kale ma isku daydo ma awoodi saaxiibo waa jirta oo lagu isticmaalo laakiin daawada dadka ma awoodaan ma gada karaan lacagoo kusoo gatana waan waaye mideeda kale qalabkii lagu buufi lahayo oo haddii aaleed haantii iyo wixii lagu buufi lahayna ma aan haysanin marka waa waxa kula tacaali kara waa awoodi waayo walaalo inaan la tacaalo
beeraha kale deegaanka ku yaala dhibaatada ma kula qabaan mise waa keligaa maya waa sida waa sida dadka dhan tuulooyinka inta badan oo bariga raaxsin le tuulooyinka inta badan bariga raaxsin le oo magaalada guliburka dhinaca waa qoy iyo koonfur ka jirta waa isku wada mid dadka intii biyaha galeen ama beri labada kudibaa loogu wada tagay macayaanka daraadiisa loogu wada tagay kaasi wuxuu ahaa baashe xuseen xasan oo ah nin beeraley ah oo ku nool deegaano ka tirsan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan iminkana waa qayb ka mid ah barnaamijyadeennii xiriirka ahaa ee ay iska kaashanayeen ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo iyo raadiyaha ergo waxaana maanta inoogu martiya ayaanle cali cabdulaahi oo ah aqoon-yahan dhinaca beeraha ah ururka saaj waxa uuna wariyaheenna magaalada afgooye maxamed cabdi afgooye uga warramay bal xilligan oo lagu jiro wakhtiyadii dambe ee beeruhu ay soo go-ayeen si hababka habboon ee loo kala saari karo dalaga gaadhay wakhtigii goynta iyo dalaga weli ay wakhti u dhiman yihiin waa waa sax waa iyadana waa mawduuc ka mid ah marka laga hadlaayo gurashada waxyaalaha lagu xaqiijin karo ugu horeeya beeraley soomaaliyeed ay yaqaanaan ama guud ahaan waxa ugu horeya waxay tahay waa maalmaha dalag waa la yaqaanaa xilliga la abuuray ee soomaalida inta badan fasalaan leynaa soo ma fasalkii waa la yaqaanaa dalaga markii la abuuro xilliga uu gaaray waa mid ka mid a iyadan kutusaysa in dalaga uu gaaray sidoo kale waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a wax loo yaqaano physiological majority in aragtida qofka markuu beerta soo galo markii dalaga uu gaaro xilliga gurashada beerta waxaa kuu muuqanaya tusaale ahaan galeydoo kale hadda markaan soo qaadano markii beerta aad soo geshay example waxaa kuu imaanaya caleentii geedka marka ugu horeysa waxay tahay waa midabkeeda waa cagaar sidoo kale waxaa isbedelaa sabuulkii wixii saarnaa dhan midabkooda inay isbedelaan ay isu bedelaan jaalle iyo wax lamida sifooyinka ugu waaweyn lagu garto waxaa ka mid ah tusaale ahaan geedkii in- mirtii inay adkaataa ilaan marka hore waxay leedahay waxaa ku jirto wax caano kale laakiin marka dambe haddaad tu- oo fartaa gelisid oo li- li- tuujisid waxaa kusoo baxaa in adagtaa mirta ay kusoo riixiye sidoo kale waxyaalaha lagu ogaado waxaa ka mid ah in black layer wax la yidhahdo waxaa dhacayso mirta iyo meesha isaga dhegan yihiin safu- sabuulka inay dhacdaa inay timaadaa waxa oo madow oo kale taasina waxay ku muujinaya geedka inuu gaaray marxaladii oo goosashada sidoo kale sisinta markaan eegno kale sisinta iyadana waxay ka mid tahay waxyaalaha inta badan soomaalidu ay beertaan oo kale iyadana waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a in isbedeshaa caleentii geedkii shaqsi asigoo dhan isbedelaa sidoo kale waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah kalarka inuu waaya kalarka jaalo noqona uu isbedelaa geedka caleentii iyo iyo meeshii mirtii kasoo bixaysay dhammaan uu isbedelaa sidoo kale waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah in oo biyaha ku jira mirta inay yaraadaan si- oo dhammaan waxyaalahaasoo dhan waxay ku tusinaya geedka inuu taagan yahay marxaladii oo gurashada waxyaalahaasaa lagu gartaa iyo waxyaalo badan oo beeraleyda soomaaliyed ay adeegsato mirahana waa la mid tusaale ahaan hadda sbandesk oo kale iyo waxyaalaha yaanyadoo kale ka guud ahaan haddaan soo qaadno marka ugu horeysa waa cagaar laakiinse marka marka dambe inuu isbedela midabka inuu rag noqdo iyo wax la mid u gaaraa beeraleyda qaarkood waxay sameeyaan tusaale galleyda oo kale ee ayadoon bislaan oo bisilkiina u dhowdaha ayay guraan Sa.
wayna tubaan xilligaas oo kale beeraleydu sidaas ay sameeyaan maxaa ka dhalan kara Een, waa sax een, waxyaalaha ugu waaweyn oo mar walba oo la dhahayo in geedka uu qalalaa oo lagu lagu ta- dadku bi- cilmi- dadka expertiga ay leeyihiin waa inuu at least geedka uu helaa qoyaan waxaa lagu tilmaamaa galeydoo kale tusaale hadda markaan usoo qaadan waxaa la rabaa marka la rabo inay kajaakayd oo sababta waxaan ognahay hal mar lama wada isticmaalaayo aad markaa soo qaadid kaydaa la gelinaa soo ma waxaa dhow meesha saas oo u fududaanaysa in cayayaanadii iyo geedka naftirkiisa inuu isbedelaa ilaan waxaa ku jirto biyo tiro badan soo marka waxaa loo baahan yahay gab- dalaga mar walbo in uu helaa qorax ku filan oo, eh, tusaale waxaa lagu qaadaa in geedka galeydoo kale eh, boqolkiiba saddex iyo toban iyo afar iyo toban inuusan ka badnaanin qoyaankiisa haddii ay dhacdo inuu ka bato qoyaanka boqolkiiba afar iyo toban waxaa dhacaysa geedka inuu inuu qurmo inuusan keed gelin inuu cayaano badan ay u sahlanaataa inay aadaan marka waxyaalahaas o dhan aa imaanay haddii geedka aan eh, iyadoo iyadoo qoyan eh, lo- lo- meel lagu xareeya
Ee, marka la gooyo ee, dalagga kadib maxaa u muhiima oo ay tahay in beeraleydu ay sameeyaan Een, dalagga marka la gooyo kadib waxaa ku jirta ma- waxaa ku xiga een, marxala fara marxala marxalado fara badan oo ay ka mid tahay een, een, een, sida een, qalajinta oo kale waxay ka mid tahay waxyaalaha la qabanayo markii oo oo- oo geedka la soo gooyo kadib Een, qalajintu waa muhiim waxyaalaha ugu muhiimsan waa oo beerta laga qabanayo markii ge- beerta laga goynayo sababtoo ah waxaa meesha ku jiro mirta marka la soo gooyo waxay leedahay biyo tusaale haddaan soo qaadano waa galeyda isisinta iyo wax lamid a marka waxaa loo baahan yahay biyahaas ku jiro in la yareeyaa oo loogu talgala xadigu loogu talgala waxaa jirta waxaa jirta marka siyaabooyin badan oo l- beeraleyda ay u qalajiyaan ay ka mid tahay in beerta waxaa ka mid ah in beerta marka hore oo sabuulka asoo taagan xilliga marka la gaaro gurashada oo miro lagu ogaado astaantii oo inuu jaalle u noqday caleentii isbedeshay waxaa la sameynaya waa lagu daynaa ilaa muddo taasina waxay sahlay geedka asoo saaran sabuulka ku dhegan geedkiisa inuu ku qalalaa taasina waxay awood u leedahay marka waxaa ya- waxaa meesha yaraanaya biyihii ku jiray mirta sidoo kale waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid a beeraleyden sida caadiga ay samayso in balka la shafaa kadibna tub oo dumarka inta badan sameeyaan waa la tubaa wax loo yaqaano dadna meeshuu ku qalalaa markuu qalal kadib kadibna waa la in eh, qashinka laga saaraa iyo marxaladihii badan u badan sidoo kale waxyaalaha badan oo lagu ogaan karo marka meesha waxaa imaanaya waxay tahay waxaan dhahnay afar iyo toban percentage ama afar iyo toban boqolkiiba afar iyo toban inuu biyaha uu ku jiro sidee marka lagu ogaan karaa beeraleyga beeraleyda qaarkood waxay sameeyaan inay qabtaanay ayaga naftirkooda ay afkooda ku tijaabiyaan waa hab traditional hab oo dhaqan oo oo Sooma- soomaaliyada weligood ay samey jireen waxyaalaha kale oo hadda ay sameyn karaan ay awoodaan waxaa ka mid ah in qofka beeraleyga marka uu dalaga uu saas uu soo gooyo oo kale inuu soo qaataa sambal wax la yidhahdaa jirto oo tusaale ahaan juban toban oo waxaa usoo baxda oo kintaal oo geleya markaas wuxuu sameynaa si asoonan u fiirin qayb ka mida geleydii inuu soo qaado oo inuu isku qasa wuxuu sameynaa wuxuu soo qaadana caag tusaale waxaa u fuda caag qajaclaha biyaha aan isticmaalno kale inuu soo qaatay cusbo iyo caaga daboolkiisii marka wuxuu sameynaa cusbade uu ku shubaa koow adiga afar meelood geedka marka loo dhigaa caaga qayb ka mid inuu cusbo ku shubaa sidoo kale wuxuu ku shubaa qaybtii uu soo qaaday oo u taagnayd boqolkaasi tusaale ahaan boqol jabaan hadday tahay qayb ka midaba jabaanka inuu wax yar kasoo qaada waxaan dhameyn adig toban kiilo ama shan kiilo ama ama kaba soo qaado one k g oo kale ama laba kiilo inuu soo qaado uu ku shubaa labadaba meesha isugu qasaa marka wuxuu sameynaa wuu ruxa geedka marka kow waxaa muhiim laakiinse caagu isticmaala waa inuu ahaadaa caag oo nadiifa sidoo kalena qalayla inuusan wax qoyaan ku jirin cusbadiiuu ku shubay wuxuuna kula daray wixii uu soo qaaday oo galeydii ahayd markuu ku shubo wuxuu sameynaa wuu ruxaa markuu ruxo toban daqiiqo meel dhigaa markuu toban daqiiq kadib uu soo qaadaa qofka beeraleyga wuu furaa markuu furo kadib wuu gedi wuxuu fiirinaa marka geedku wuu cadyaa soo ma dallad waa la arkaa markaas wuxuu fiirinaa haddii cusbada ay derbiyadu ku dhegan tahay waxay muujinaya in biyaha oo geedkaas ku jiro ay ka badan tahay afar iyo toban boqolkiiba ma fahanta haddii laakiin uu ay dhacdaa markuu qaso kadib wixii ay sidoodii ahaadaan waxay muujinaya biyaha heerka loogu talgal oo kaydinta inuu galo dalagaasi ninkaas ugu dadaala maasha allah markaas kaydkuu gashanaa marxaladaha lagu tijaabiya ka mid tahay waraysigaas ayaan la cali cabdulaahi oo ka tirsan ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee saaj ayaanan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii beeraha anigoo maxamed xasan ayaa isku soo dubariday waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada